ku dhiirigeliye kadib oo booqasho uu ka tegay goobo ganacsi cusub laga furtay faahfaahino kala duwan oo kasoo baxay muwaadin soomaaliyeed oo dib loogu geystay gudaha magaalada muqdisho diyaargarowgii ugu dambeeyey oo laga dareemayay suuqyada magaalada muqdisho iyo dadka shacabka ah oo buux dhaafiyay suuqyadaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
subax wacan oo wanaagsan waa subaxnimo khamiisaha taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha abriil durmarka warkayga ayaad maqasheen u diyaargarooba isagii oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu safar shaqo ku joogaa dalka sacuudiga ayaa waxa uu booqday masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee magaalada barakeysan ee madiina al munawara madaxweynaha ayaa salaada ku oogay masaajidka rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee waxauna shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ugu duceeyay amni iyo sidoo kale nabad waarta guud ahaanba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barana waxa uu dhiirageliyey maalgashiga ay ganacsatada soomaaliyeed ka sameynayaan dalkooda isagoo xariga ka jaray suuqa caalamiga ah ee l c c wakiki kaas oo laga hirgeliyay caasimadda xamse barre ayaa sheegay in kobaca ganacsiga caasimadda uu asaas u yahay xasiloonida amni ee ka hirgashay caasimadda dalka ee muqdisho taas oo ku dhiiragelinaysa ganacsatada soomaaliyeed inay aaminaan maalgashiga dalkooda ra-iisul wasaaraha oo kasoo dukaamaystay suuqan casriga ah ayaa ammaanay ganacsatada ka hirgelisay suuqan caasimadda taas oo muujinaysa in ganacsiyada caalamiga ah ay dib usoo laabanayaan markana haddii aan eegnana dhanka iyo puntland wejiga koowaad ee daafurka wadada dhismaha ee birta dheer iyo xaarxaar oo shantii kiilomitirba ee u horeysay la diiwaangeliyey la dhammaystiray waxaana dhistay shirkadda wadaniga ah ee kibaarco construction company shirkadaas oo deegaanada puntland ka howlgasha ayaana dhismahaasi fududeysay oo halkaasi ka howlgelisay waryahayaga inooga soo warama puntland ayaa warkan soo diray
kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland mudane elyaas cismaan lugator ayaa maanta daafuray wejiga koowaad ee dhismaha wadada birta dheer iyo xaarxaar oo shantii kilomitir ee u horeysay la dhammaystiray dhismaha wadadan ayaa lagu dhisayaa barnaamijka dowladda ee isku-tashiga iyada oo kharashkeedana laga bixinayo khaasinada dowladda puntland taasoo muujinaysa sida ay dowladdu uga go-an tahay in canshuurtii shacabka laga qaaday dib loogu dhisayo dalka mashruuca wadada waxaa fulinaysa shirkadda wadaniga ah ee caberco construction oo kaashanaysa hay-adda wadooyinka puntland ee b h a iyo wasaaradda howlaha guud waxa uuna qorshuhu yahay in la dhammaystiro in ka badan afartan kilomitir oo u dhexaysa birta dheer iyo xaarxaar ee gobolka nugaal tan waxay qeyb ka tahay dayactirka iyo dib u dhiska wadada garowe gaalkacyo daafuurka waxaa madaxweyne ku-xigeenka ku heliyay wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda wasiir dowlaha madaxtooyada agaasimaha guud ee madaxtooyada gudoomiyaha gobolka nugaal gudoomiye ku-xigeenka degmada garowe gudoomiye ku-xigeenka hay-adda wadooyinka mas-uuliyiinta shirkada kebarco maamulka deegaanka birta dheer iyo nabadoono iyo mas-uuliyiin kale waxaan maanta meeshaan u nimid shantii kilomitir oo u horeysay wadadan la yidhaahdo birta dheer xaarxaar oo markeeda hore la qaaday la burburiyey la leebelgareeyey kabacdina middaan shanta kilomitir leeyarkii dambe la saaray oo ay koontaroolaysay shaqada dhammaanteed hay-adda b h a oo puntland wax aysan ayadu amrin maanaan qaban wax walba saasaan u waardeynaynay deegaanka waan ilaalinaynay waxaana lagu yidhi dhirtaan dhaafiya si geel hadduu ka soo boodo aan gaariga u jiirin geela gaariga ha laga ceshaanay dhirtuna ha inoo joogto arrintaas dad badan baa nagula diriray laakiin annagu waxaan difaacaynaa intii la doono waayo dalka iyo dadka annagaa wax ku leh Een, taasi waa taa wadadan hadda shanta kilomitira waa leeyarkii labaad baa la saaray waxaa loo dhameeyey agabkeedii dhammaa waxaa la saaray laambigeedii shan kilomitir iyo konton mitir baan dhammaynay dowladda sidaa darteed baanu ugu wareejinaynaa maalinka maantaya si waddadii ay ula wareegaan mas-uuliyadda ay u yeeshaan annaguna wixii intaa ka dambeeya aanu shaqadii usii wadno ilaa xaarxaar ay ka gaarayso waxaan rabnaa in maaragtay madaxweyne waddadan ee, muhiimadda ay leedahay ee, dadkao dhan waa ka wada dheragsan yihiin dowladduna priority koowaad ba waxay siisay in la dhammaystiro waddada garowe iyo gaalkacyo Ee, muddadan waxaa lagu dhisayo maahan deeq waa canshuurtii waddanka dowladda puntland baa maalgelinaysa iyadaa kontroolaysa shirkad ajnabiga dhisi mayso shirkadihii waddaniga ahaa oo dalka dhisaya waa guulaha waaweyn oo la taaban karo waxayna ka mid tahay mashaariicda ugu waaweyn oo hadda waddanka ka socda mudan madaxweyne caqabado koo kooban baa mashruucan intuu socday la soo dirsay oo caq- dibudhacaas uu ka mid yahay Een, waxaan rajaynaynaa marka maadaama maanta aan noo timi in mashruucan prioritiga koowaad la siiyo oo sida ugu dhaqsaha badan inuu ku dhammaystirmo sii jidkan garowe iyo gaalkacyo oo muhiimad u leh puntland loo dhammaystiro dhinaca dhaqaalaha iyo isu socodka
annaguna ka deegaan ahaan horeyna doorkii aanu xaqa u lahayn kolley ma aanan wada qaadan laakiin intaanu awoodi karnay waanu ka qaadannay haddana waxaanu diyaar u nahay inaannu insha allahu bikariim sii laba jibaabo annagu ila teleboosa ka soo bilowno meelaha iyo gaalkacyisadeeda geynaynaa dowladdan puntland oo hadda jirta ama horey u jirtay waddooyinka boqolkiiba boqol bay ka qabata aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay waana shaqo laga sugayey inta ka dhiman dhammaystirkadana innagaa laydinka sugayaa Een, horumarku dee wuu muuqdaa Ee, shirkadda ee, fulishayna waynu u ducaynaynaa waynuna taageeraynaa intaynu taageeri karno Ee, anigu waa joogay intii hore ee markii la furayeyna Een, marka committed waxaan ku ahaa mar kasta oo waddooyinka noocan la sameynaya inaan ka qayb galo waayo waa wax la taaban karo mashaariic badan oo waddanka ka fusho haddana aanan taaban karin baa laga yaabaa inay jiraan kuwa waxaad ka dareemaysaa dee gaariga aad ku socotid marka waxaan odhan lahaa wax wanaagsan baa la qabtay ha lagu sii dhiirado anigu maadaama wasaaradda maaliyadda ka joogo waxaan maaragtay aad u dhiirigelinayaa oon aad uga shaqaynaynaa inaan isku tashanno shacabka soo shacabka puntland waxaan aad ugu mahad celinayaa iskutashiga ay muujiyeen hadda cashuurtii la baxay maaha wax loo sheegay waa tus oy taabsi waa ujeedaan quruxda waddadan ka muugataa arrintaasna aad baan u dhiirigelinaa insha allah waa xoojinayna si aan uga shaqayn karo si aan ugu- isku tashanno waddooyinka wax kale uga- aan uga shaqaysano waxaan keliya aan ku darayaa ee, arrimaha deegaanka aad baan ugu mahad celinayaa inuu dhirti daayey oo aan dhirta la jarin Ee, hadda waxaan rabnaa wixii hadda ka dambeeya in wasaaraddu ay involve ahaato markii waddada la sahminaya iyo ka warqabkeeda si aan u ogaanno in deegaanka iyo xataa dhismaha xataa ciidda iyo waxaas iyo shuqul bay ku leedahay wasaaraddu inaa hadda nagu soo dartaan wasaaradda howlaha guud ee cross ka timaalan leenahay dhinaca shaqada inaan ogaanno marka dhulka laga shaqaynayo oo dhulka deegaanka ahaa mudan madaxweyne ku soo dhowow waddada tan aad warbixinteeda maqlaysay runtii waxaa farxad inoo ah inaynu dhaqaalaheenna iyo aqoonteena ku dhisannay isku tashi ayaan ku dhisannay qaar badan oo kalena hore ugu soo dhisannay haddeerna qaarka kale oo qabyaa inoo inoo- inoo jiraan oo aynu doonayno inaynu ku dhisanno tacabkeen xooggeenna iyo aqoonteenna iyo maalkeenna farxad gaar bay inoo tahay Een, qolooyinkayga cusub farxad bayna tahay inaan la kulanno shirkado waddani ah iyo isku tashi xagga dhaqaale maaliyadda ah oo aynu inagu leenahay oo aynu wax ku qabsanayno
runtii maanta farxad gaaray inoo tahay inaynu xariga ka jarayno ee, waddadan shanta kilomitir ah oo canshuurtii dalka laga qaaday lagu dhisay iyo isku tashi miisaaniyaddeenna puntland ayna dhistay shirkad waddani ah oo aan dibadda ka imaan oo oo puntland laga leeyahay dowladda puntland waxaa ka go'an inay wax ka qabato infrastructureka oo shantii sane ee hadda u dambeeyeyna wax weyn laga qabtay waad og tihiin laga soo bilaabay boosaaso ee, ilaa garowe dayactirkii sannadihii hore lagu sameeyey iyo mashruucan ee, ka soo bilaabmay ee, maaragtay ee, garowe oo lagu keenay birta dheer haddana ka bilaabmay birta dheer ilaa xaadxaadhka ee dowladda puntland waxaa ka go'an iyadoo isku tashanaysa dhaqaalaheeda oo aan cid wax ka sugayn inay in in waddadaas la dhammaystiro garowe gaalkacyo ilaahay idankii weliba sida ugu degdega badan ugu ugu ugu ugu ugu dhaqsaha badan looga waxeeyo puntland waxaa ka go-an iskutashi iyo horumar puntland waa dowlad qaan gaadhay shan iyo labaatan sannadood jirtay horumar badan oo kala duwan dowladnimada ka samaysay iyo deganaanshaha iyo iyo iyo iyo dhismaha dowladeed intaba axmed maxamuud jaamac telefishinka iyo raadiyaha dalsan garowe
u dhowaan la filayo in dalka ay ka curtaan labada dhinac ayaa ku ballamay in guddiyo gaar ah oo arrimahan ka shaqeeya midho dhalkooda ay soo magacaabaan warkiisi wax raadiyaha dalsan aad kala socoteen saakay waa dhageynta cidduu warkayga seega barahena bulshada ayay ka heli karaan warkan warkiisa xigeynta ku kulmi doono waa dhammaanteen oo dhammaantiin idin leh sidaas iyo amaana allah
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel